deeqdan dawada ah ee wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ay soo gaarsiisay degmada buulaburte ayaa waxay gaaraysaa in ku dhow ilaa hal tan iyo bar waana markii ugu horreysay ee deeq sidan oo kale ay helaan dadka reer buulaburte shixnadan dawada ah ayaa waxaa suurtagal ka dhigay inay soo gaarto degmada jaaliyadda reer buulaburte oo bixiyey dhaqaalihii muqdisho lagaga soo rarayay isudwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ku wareejiyey deeqdan dawada maamulka buulaburte iyo ciidamada jabuuti oo garoonka diyaar ku ahaa daawadu waxay ka kooban tahay boqol iyo toddobaatan iyo afar kartoon oo ah maarata hal tan iyo saddex boqol iyo afartan kiilo ayay daawada ay ka kooban tahay wasaaraddu ay soo dhiibtay waxaa kaloo aan mahadda ayagana la qaybinayaa oo aan u mahad celinayaa si weyn jaaliyadda reer buuliburto oo ku dadaalay oo suuro geliyey in daawada ay soo gaartay degmada buuliburto ayagoo qarashkii diyaaradda iyo ka bixiyey waxaan fariin u dirayaa marka reer buuliburta inay gacnaha isqabsadaan oo ay ka shaqeeyaan sidii ay maaragtay daawadaas dadkooda ay u gaarsiin lahaayeen maamulka magaalada ayaa ka mahad celiyey deeqdan dawada ah ee lasoo gaarsiiyey degmadooda xilli baahi weyn loo qabay waxaan leenahay maanta waa maalin weyn waa daawadii uga hor laheed ee na soo gaartay ama ugu tiro badneed ilaa boqol iyo toddobaatan kartoon ee maanta na soo gaartay buulaburta wax badan ayaan dhib ku jirnay waxaan isleenahay maanta dhibkii waad ka baxdeen ilaahay iidankii ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay laba jibaaraan dawadaasi wayna soo gaartay waa ilaa boqol iyo toddobaatan kartoon khayr allaha siiyo waxaa suuro geliyey garoonka inaan daawadan laga soo dejiyo walaaleen hiil walaal amison amniga hadday naqato iyo haddii garoonka samayntiisa iyo taageeradiisa naqataba waxaa kaloo mahad iskaal ilahay weyn ka sokow rufaaci ninka la dhaho iragga la shaqeeyo iyo jaaliyadda reer buuliburte ee maraykanka ama joogta yurub ama dibadda isbitaalku haddaysan jaaliyadaasu ahayn wax ka suura geli laha haba yaraatee ma jirto waan caddaynaynaa diyaaradiida hadda alaabtan keentay keliyadeedu waxaa soo bixi ayaga soolarka yaallo oo maalintii habeenkiina shido qolalkan looga shaqeey ayagaa keenay wax alla waxa yaalla ayagaa keenay walaalaheen amisom waa kuwa wajiga markhaatibay ka yihiin waxaa la yidhaahdaa gaashaanle maxamed aare waxaa ka mid ah ciidamadan amisom waxaan malaynayaa dawadani waxay haliyadii horeysay ee uga soo degtay eraboorkan reer buula burde oo laba sannadood ku jiray oo maxay ahayd qoladani maxaa la xabsin oo kale ku jiray oo ragga nabadiidka la yidhaahdo loo yaqaano al-shabaab ay ku sameeyeen waxa bulukiis afka qadhaa lagu yidhahdo marka waxaan u malaynaya in halkaa ka sii socon doonto waanaan u mahadnaqaynaa dadkii bahashan ka soo shaqeeyey iyo dadkii soo qaadmaqaabiyey ee soo qaadayba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ka codsaday wasaaradda caafimaadka inay kordhiso taageerada cisbitalka buulaburte wasaaradda caafimaadka waxaa laidinka sugayaa cid intaan keliya aysan noqon cisbitalka wax badan ayaa ka maqan in la soo gaarsiiyo qaybta weliba haweenka lagu dhaliyo wax badan baa ka maqan oo ma haystaan waxyaabihii agabkii looga baahnaa cisbitalka qaybihiis kale sidoo kale waxaa loo baahan yaha marka wasaaradda caafimaadka khaasatan waxaan dhambaalka u dirayaa wasiiradda caafimaadka hawa xasan maxamed in ay sidai ay ku aragtay isbitalka way soo booqatay way aragtay inay iyadana maarata ku dadaasho in isbitalka buuliburta sida u shaqayn lahaa maadaama buuliburta degmada ay tahay meel go'doon ah oo aan maaragtay la imaan karin xilli walba inay maarata si lagu soo gaarsiin lahaa inkastoo hadda la helay garoon diyaaradeed oo u sahlaya in dadka la soo gaarsiiyo al-shabaab ayaa xidhay waddooyinka soo gala degmada tan iyo markii ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ay ka saareen buulaburte muddo laba iyo labaatan bilood laga joogo xilligan waxaa si rasmi ah u furan dhinaca hawada oo keliya xuseen xasan dhaqane v o a buulaburte